cabdiqaadir axmed firdhiye madaxweynaha maamulka la baxay s a c khaatumo ayaa hanjabaad culus u diray maamulka somalilan isagoona si adag uga hadlay xaalada ka taagan deegaanada ay isku hayaan firdhiye wuxuu tilmaamay in nabadda uu ku baaqayo cabdiraxmaan cinro ay tahay mid aanan dhab ahayn balse ay tahay oo keliya hadal aan ficil lahayn wuxuu xusay dagaalada ka socda ceerigaabo iyo deegaanada kale ee ku dhow ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan maamulka somalilan waa sida uu hadalku dhigay waxaynu ku khasbannahay oo ballan qaadaynaa inaynu gacanta ku wada dhigno waxaanse u sheegayaa in talaxumadii shalayta ay eedeen inay mar kale ka war doonayaan talaxumadii shalayta la eeday baa laga war doonayaa nabad baannu ku baaqaynaa bay leeyihiin guryaheennina waa bililiqaysanayaan nabad bay ku baaqayaan waana hanjabayaan nabad bay ku baaqayaan weerarra waa qaadayaan waa waxaan sinaba isu qaban karayn duluucda iyo ujeeddada ka dambaysaana waxaa weeye nabad afka baarkeeda ah iyo colaad joogta ah oo ay wadaan ceerigaabo ilaa iyo cayn cidda mas-uuliyaddeedu ay saaran tahay waa shacabka reer s c khaatumo madaxweynaha maamulka la baxay s a c khaatumo wuxuu intaa ku daray in magaalooyinka cerigaabo iyo ceynabo ay yihiin dhul go-aankiisa uu leeyahay maamulka isaga u hogaamiyo islamarkaana aysan marnabo ogolaa doonin faragelin kaga timaada dhinaca somalilan